madaxweynaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka togdheer dhaktar cabdi yaasiin uu maanta u warramayay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu si rasmiya u shaaciyey in xaafadda madiina oo ku taalla koonfurta magaalada burco lagu arkay dhowr qof oo qabaa cudurka shiyanbiyoodka islamarkaana ay u dhinteen laba qof oo ka mida dadkaasi lagu arkay cudurka shiyanbiyoodka suduuhan wasaaradda caafimaadka oo maanta ka hadlayay shir jaraa'id oo arrintaasi ku shaaciyey ayaa waxaa ka mid ah hadalkiisii keenan inuu shuban ka dilaaco xaafad kamid a xaafadaha burco xaafadda ladhaha madiina ee magaalada bartikeeda ku taala dhinaca hawdka agaarka laamiga qasabka marka xaafadaas baa shuban ka dilaacay shubankaasi laba qof buu dilay dad xogeeyana waa laga daweeyey isbitaalka qaar baa la keenay shaalinka ugu dambeysay laba tiim baa galay oo gawaadhi wato dhawooyin iyo falabooyin wax sita ayaan u dirnay marka fa-aad baa halka fadhida weli ka mas-uul ahaa labada tiim waxay soo sheegeen inay dhowr tiima qof soo dhaweeyeen oo arkeen oo shubmaya inkastoo runtii la daayeen oo aanay ahayn wax xaalad siiraysa ku jira aanay wabadan aanay ahayn hal qof bay arkeen oo gabadh uur la ahayd oo ay usoo gudbeen cisbitaalka intii kalena meesha weli ku dhaweeyeen marka xaalkaas xaafadaasoo runtii aada mooday nadaafadu raxun tahay suduuhan wasaaradda caafimaadka ee gobolka togdheer maruu maanta shurkaasi jaraa'id ka hadlayay waxaa kaloo uu warkiisa ku sheegay in deegaanka coodanle oo ka mid ah deegaanka degmada qurulagooda isagana sidan oo kale lagu arkay qaybo ka mid a cudurka jadeecada halkaasi oo ay dad badani haatan ay u liitaan cudurkaasi sudiyahan wasaaradda caafimaadku waxa uu sheegay inay halkaasi ay u dirayaan gurmad deg deg ah iyagoo kaashanaya ururka bisha cas oo isagu ka qaybgala arrimaha caafimaadka waxaanu ugu baaqay xukuumadda somalilan gaar ahaana wasaaradda caafimaadka iyo weliba hay-adaha samafalka ah ee qeybta ku leh dhinaca caafimaadku inay jawaab cad ka bixiyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka loogu jiro dhibaatooyinkan caafimaad ee kasoo kordhay deegaamadan gobolka togdheer suduuha wasaaradda caafimaadku isagoo mar kale ka hadlayo jadeecada ka dilaacday deegaanka coodanle waxaa ka mid ah hadalkiisii xanuun baa dilaaca oo jadeeca ay ka mid tahay iyo darxumooyin kale oo malnutrition ay ka mid yihiin marka iminka waxaa qayl ka jirta degmada qorlugu deegaanka coodanle la yidhaahdo oo baryahan ba ay ka jirtay jadeeco dad soo guurta ah oo badan oo hawdka soo guuray ay soo degeen marka imikada baan halkan u fadhinay bishacaas aanu ka codsanay tiim iyo gawaadhi keenaan maadaama iyagu iba jidka dhinaca gacanta ahay aan ku heshino inay u diraan tiim kale waxaan rajeynaa inay beri baxaan oo bal hadda wixii kale lasoo qaban karo lasoo qabto marka runtii xaaladaasa ka jirta ibraahim warsame radio hargeysa burco